aan ku bilaabay wafdi culus ayaa ka ambabaxay magaalada buuhoodle waxaa wafdigaa hogaaminayay simada iyo waxgaradka gobolka cayn wafdigaasi waxay kusii jeedaan magaalada wardheer ee dowla deegaanka soomaalida halkaasoo iga qaybgalayaan shirar ballaadhan oo looga arrinsanayo habkii wax loo qaybsan lahaa deegaanka soomaalida kadib markii xukuumadda cusub ay timi haddaba waxaan arrintan faahfaahin naga siiyey cabdiraxmaan cabdilaahi axmed nuur afweyne oo ka mid a waxgaradka gobolka sidoo kalena ah sarkaal ka tirsan ciidanka daraawiishta ee puntland bismillahi raxmaan raxiim marka hore si fiican waan salaamayaa idinkiyo wixii dhegeysan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib aada baan ugu ancinaya inaad ogaataan waxyaabaha marbar jira ee boogaamada ama fuska tihiin ama saxaafadda u qaadisanta inaad ogaataan xaaladahooda iyo wixii kusoo kordhiya wixii ka dhaca way jirtaayo shalay qabaleega buurda waxaa ka dhacay sheekh isweydaarsadaa waxbaradka deegaankan iyo mas-uuliyiin ka socota dowla deegaanka soomaaliya gaar ahaan mas-uuliyiin ka wakiila gobolka odhe iyo dowladiisa qeybo kamid ah shikaasi wuxuu daba socdaa shirar hore oo ka dhacay ama waftiyaal hore oo tegay dowla deegaanka magaala madaxdiisa isiradu hogaaminayeen ee lagagana hadlayay bedelka iyo horumarka iyo amniga iyo iskaashiga deegaamada dowla deegaanka ka tirsan ciduna meesha ka degan tahay gaar ahaan kuwaan aynagu degan nahay waftidaasi markay yimaadeen dadku ay u heleen oo ismada ay hogaaminayeen sala cabdisaar sudaas ciid garabsaaraan bulaale iyo isimo kalaba weli ay jirteen isimadan beeshan dhulbaantay ama sida misraag oo kale yacayn oo kale cid walibana waxaan ognahay in isbedelku markuu yimid dowladeegaanka cid u dirsatay oo ay u kaceen iskaaraan dhaqan dhaqanka iyo gurba joogta shirkan wuxuu daba socdaa kaas oo markii horena dadka mas-uuliyiinta tegay halka ay ka hadlayeen deegaanka ballaadhe ee dowla deegaanka ay ka leeyihiin ay gudan yihiin inaan xukuumadii hore wax horumara iyo wax waxqabada aanay ka helin haddana ay rabaan waxqaybtooda inay ka qayb qaataan hadday tahay amni hadday tahay waxqayb deegaaneed hadday tahay kuraasi iyo waxyaabo tabashaca oo gaar ahaaneed jiray oo deegaamo iyo geeriyo waxa kusaabsanaa oo laga soo wada hadlay sida awgeed ayaa shirkan ballaaran waxaan filaya dadka xalay tegay toddobaatan iyo dhowr qof weeye oo obaal iyo simo iyo mangarboona xagga kale waxaan ku warhaynaa inuu garagsaanayo wafti hogaaminayaan xagga kale ka imaanayaan oo arkaas wax dheer iyo ka imaanayaan haddii allayno marka waftigaas faraha badan ee deegaamada kasoo jeedaa waxay ku socdaan wardheer oo sida la filayo uu imaanayo ama yimidba madaxweynihii dowla deegaanka balamo hore iyo shirar horena wuu daba socdaa wuxuuna ku salaysan yahay waxqaybsiga iskaashiga horumarka iyo cid kasta oo maaragtay soomaaliyeed oo deegaamada dhinacaas wax kala tabanaya oo dowladeegaanku ay soo gelayaan xalintooda hadday tahay dhibaatooyin deegaan hadday tahay dhibaatooyin dilan hadday tahay waxqaybsi oo cid walba wax leedahay waxaa naga maqan waxyaabahaas ayuu daba socdaa waxaan rajeynaa haddii alayno inuu guriga kusoo dhammaado amniga safarasho haddii alayno
sida aada sheegtay horeyna aynu uga warhaynay kulamo horaa jiray oo isimada dhaqanka ay uga qayb galeen qeybo ka mid a bariga gobolka doolo agaga gaar ahaan agagaarka ee degmada danood kulankani muxuu kaga duwan yahay kulamadii hore ee dhici jiray wuxuuleeyahay kulan kasta oo laysugu yimaado gobol xaar ayuu leeyahay kuwaas waxay ahayd gobol xaarkii iyo wadahadalkii hore waxqabadkii iyo fulintii ayuu noqonayaa insha allah saan rajeynayna haddeer cid kastaa waxay ku qanacdana kasoo bixi doonta ayaan rajeynaya dowladda iyo dadka shacabkaaba haddii adag
saynu ognahay dhibaatooyin ayaa ka dhex dhacay deegaanka iyo xubnahan isimaday deegaankay matalayaan tusaale ahaan iligoo kale xaalad baa ka taagnayd ciidanka liyu booliiska hore dad shacab bay ugu laayeen oo deegaankan gobolka cayn ka soo jeeda ilaa iyo iminkana si rasmiya laysagama arag oo lagama xaajoon arrimahani arrimahaasi qeyb ma ka yihiin kulamada nimanka socda tabasho haddaad maqasho waa tabasho marka tabasho la yidhaahdo ilaa waa laga wada hadlayaaba waxay yeelataa xubno waxaan dareemaynaa oo aan aada u filaynaa wax kasta cid kasta oo wax tabanaysaa inay hadli doonto cid kasta oo wax tabanaysana wixii dad u leedahay inay heli doonto oo la xalin doono insha allah saas arjeenaa jaalay waana xalin noqon doona jaalay waxaa la sheegayaa in ismadu ay la kulmi doonaan iyo waftiga ay hogaaminayaan wufuud culus oo hogaaminayo madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar oo la sheegayo inuu kusoo wajahan yahay maalmaha soo socda ee gobolka wardheer insha allahu horta qadarka ilaahay baa
waa tahay dhowaan gobolka oo dadkan isimadu matalayaan qeyb ka mida ay ka degaan gaar ahaana bariga waxaa ka dhacayay dabadbaxyo dabadbaxyadaasi waxaa la sheegayaa in ay salka ku hayaan xubno deegaanka kasoo jeeda oo la magacaabay balse aan la beelahayn xubnihii markii hore deegaanka looga soo magacaabi jiray arrimahaasi idinku saa u aragtaan maadaama deegaanka ayd qeyb ka degtaan khaasatana dadkan gobolka cayn ay gobolka berigiisa degaan gobolka goola iyo gobol kasta oo goola degaanka ku yaalla waa la yaqaanaa dadku suu kala degan yahay hadday degmoon tahay hadday saboneeyo tahay hadday fatara tahay meesha waxa laga filayaa waxa wey inta la xisaabtamo midka lagu xisaabtamo ninkii shan degmo yeeshay iyo ninkii laba degmo yeeshay iyo ninkii konton sabone yeeshay iyo ninkii toban sabone yeeshaba cid waliba xaquuq ay leedahay inay qaadan doonto haddii cid wax saayida qaadan jirta in laga ridi doono hadday cid ka maqnaayeenna in la sii doono ayaan ka rajaynayna haddii alla